xarunta bangiga dhiiga ayaa ah xarun casri oo lagu hirgeliyay caasimada muqdisho islamarkaaseyna la dhigay mashiinada inka dambeeya oo casri ah wayna lefalaha ini kaalin weyn ku qaadata samata bixinta bukaanada ambaahan dhiiga iyo ana galan wenya ku jeysada doonta yaraayowka helitaanka dhiig caafimaad qaba oo ka filan bukaanada ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo dahfuri howlgelinta xarunta bangiga dhiiga ee magaalada muqdisho waynuuse ka tilmaamay to muhiiman ee xaruntan bulshada soomaaliyeed gaar ahaana in la helo dhiig ka filan waana laka badbaadii karo nololo dad badan oo baahan daryeel caafimaad oo degdeg e qalabka yaala maxaanku dhahaa iyo mashiinada qaarkood oo yaala isbitaalkan dhiigga waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan bariga africa lagaba helinba oo ay soomaaliya keliya hadda maanta ay yaalaan soomaaliya oo dhan ma yaallo bariga africana ma yaalaan maxaan ku dhahaa laakiin maanta soomaaliya waa wa waa laga helay oo centerkan ama ama ama markaskan ama ama bangigan dhiigga ee soomaaliyeed ayuu yaallaa marka waa horumar weyn oo aan ku tallaabsanay weye ra-iisul wasaare xamse cabdibari saasaato weyba usu booqday isbitaalka banaadir meelaseyti usu ku kormeeray qeybta dhigowka keliyo iyo ina la dhikay qalab casriya islamarkaaseyna si beesalaan ee bulshada lanka adeega doona arrintaa runtii aad iyo aadka aan uga mahad celinayo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba markaska iyo guud ahaan dowladda iyo shacabka mamlakad carabiya sacuudiya waxaa waaye waa in ay qalabeeyeen oo ay dhiseen santarkaas qiimaha badan ee maxaan ku dhahaa keliya dhaqista oo aan hadda kusoo maray oon kusoo arkay dadka soomaaliyeed ee loogu adeegayo dhibaatadii haysan jirtay iyo maanta sida ay sida dhibka yar ay intay u imaadaan ay wiiggii ugu yaraan laba saddex jeer ay usoo booqdaan loogu adeegayo dhib badan baa inaga haystay hawshaas dadkeennu si dhib yar ayay u dhiman jireen safaraa la geli jiray kuwa keliyaha laga soo bedeli jiray kuwa keliyaha laga soo bedelo xataa markay waddanka kusoo noqdaan waxay u baahan yihiin center ama xarun takhasus u leh oo qalabkii yaallo oo mar walba lagu baaro oy mar walba iskala socdaan heerkooda iyo noocayihiin xukuumadda danqaranya ka howlan dardargelinta qorshaalka horumarineed ee adeegyada caafimaadka si lan hagaajiya tayada adeega caafimaad qaba ee dalka waana lan xaqiijiya helitaanka adeegyo caafimaad oo dhini walba ee